الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام البخاري رحمه الله baabu nawmi hurdadii buu u baab yahay maca alxaa'idi gabadhii xaydka lahayd lala seexdo wa hiya fii hiyaabiha iyadoo dharkeedii xidhan qaala xadaثana sacd ibnu xafsin qaala xadaثana shaybaan huwa naxwi can yaxya ibn abi kahiir can abi salma can zaynab ibnati abi salma xadathatu waxay ugu warantay ana uma salma qaalat inay tihi xidtu waan xayday wa ana maca anabiyi salى اllahu عalayhi wasalam aniga oo rasuulka la jiifa oo fi lkhamiila oo kula jiifa maradii waxa weeyaan lahayd raamaha amase bulka hareeraha ku lahayd fansalaltu waan siibtay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam si qarsoon ayaan uga tegey wa kharajtu minhaa waan ka baxay fa akhadtu waxaan soo qaatay hiyaaba xiidatii waktiga xaydka dharkii aan xidhan jiray oo falabistuhaa waan xidhay faqaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu igu yihi anufisti miyaad xayday qultu waxaan idhi nacam fadacaanii waa ii yeedhayo faadkhalanii waa i geliyey macahu maciisa ama la jirkiisa fi lkhamiila maradii markaa uu huwanaa qadiifadii uu huwanaa ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo anigana wax iga huwiyey qaalat waxay tihi waxadathanii waxadahatnii waxay igu warantay umu salama waa zaynab ayaa sidan leh oo bintu umi salama ah ana nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulku kaana inuu ahaa yuqabiluhaa mid dhunkada macnaa umu salama wahuwa saa'imun isagoo sooman wa kuntu aktasilu bay tihi wa kuntu waxaan aktasilu inaan maydho ana aniga iyo wanabiyu sala allahu calayh wasalam min inaa-in waaxidin weel qura ayaanu ka meedhan jirnay min aljanaabati janaaba anagoo ka meedhanayna marka xadiidka hore waa inoo soo maray waxaana imika shaahidka ama markhaatiga ku jira uu yahay halka baabka uga markhaati furayaa gabadha xaa-idka ahi waa daahiratu lcayn caynteeda ama lafteedu najaas maaha maxalka ama meesha dhiiggu uu ka socdo ayuun bay waajib tahay in laga dheeraado laga fogaado laakiin ma aha inay noqotay najisatu lcayn caynteedu iyo lafteedu mid najaasa inay noqotay maaha inaanay najisatu lcayn aanay ahayn waxaa u daliila rasuulku calayhi salaatu wasalaam gogol qura ayuu kula jiifay maro qurana waa la huwanaa markii iyadu arrinta noocaasiya ay dhibsatay oo is tidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa dhiiggaaga ay wax ka gaadhi doonaan amaba se rasuulka ayaa calayhi salaatu wasalaam wax kaa damci doona ee ay ka tagtay rasuulkana rasuulku waa u yeedhay fa adkhalanii macahu fi lkhamiila fi lkhamiila bay tihi suu u muujiyo inaanay caynteeda ama lafteedu aanay najaas ahayn ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkii ay jiiftay uu ku soo celiyey masaa-isha kale xadiida ku jirtaa hore ayay inoo soo martay qaarkoodna bukhaari baaba u baabaystay waxaa ka mid ahaa inay fiican tahay gabadhu inay yeelato dhar u gaara waktiga xaydka fa akhadtu hiyaaba xiidati haddii ay helayso in waxa weeyaan magacyada xaydka annifaas uu ka mid yahay oo anufisti buu hi rasuulku isagoo ujeeda miyaad xayday walihaada baa nifaaska iyo xaydku ay isku xukum noqdeen masaa'il dhowra oo ay ku kala duwan yihiin mooyaane baabu man mid buu baabiyey itakhada samaystay hiyaaba alxaydi xaydka dhar u samaystay siwaa hiyaabi tuhri waktiga tuhriga uu ku jiro ama gabadhu ay ku jirto dharka ay xidhanaysa dhar aan ahayn qaala xadahanaa mucaad ibnu fadala abu zayd الزهrاني الbصrي قال xdثnا هiشhام عن يحyى يحيى بن أbي kaثير عن أbي سلمة can zaynab ibnati abi salma can umi salma qaalat waxay tihi bayna waqti ana anigu maca nabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka aan la joogo oo mudajacatun aan aan ku jiifo fii khamiilatin qadiifad xibtu waan xayday fansalaltu waan siibtay faakhadtu waxaan soo qaatay hiyaaba xiidatii waktiga xaydka dharkii aan xidhanayay faqaala wuxuuhi rasuulku annufisti miyaad xayday faqultu nacam fadacaanii waa ii yeedhayo fadajactu waan jiibsaday macahu rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam la jirkiisa fi lkhamiilati ay fi lqatiifa marka waa xadiidkii hore masaladii hore aynu u tilmaanay ayuun baanu bukhaari u baabaystay oo ah gabadhu inay samaysato maryo u gaara waktiga xaydka baabu shuhuud اlxaaidi gabadhii xaaidka ahayd xaadiritaanka xaadiraysa buu baab iyo alciideyni labadii ciidood wa dacwat almuslimiina iyo baryada ay muslimiintu ilaahay baryayaan qeybgalkay ka qeybgelaysa wayactazilna way ka dheeraanayaan dumarka xaydka lialmusallaa meesha lagu tukanaayo qaala xadahanaa muxamed huwa ibnu salaam albikandi qaala akbaranaa cabdilwahaab huwa ibn cabdilmajiid athaqafi can ayuub ibn abi tamiima asikhtiyaani can xafsa xafsa bintu siriin qaalat waxay tihi kunaa waxaanu ahayn namnacu kuwa u diida cawaatiqana hablaha waxa weeyaan qaangaadhay ama qaangaadhka ku dhowaaday an yakrujna inay baxaan baanu u diidi jirnay filciideyni labada ciidood faqadimat waxaa soo gashay oo timi imra'atun gabadh fanazalat waxa ay gabadhaasi ku degtay qasra bani khalaf ayay ku degtay reer bani khalaf qasrigoodii bay ku degtay oo basro markaa ku yaalay faxadadat waxa ay ka warantay can ukhtihaa walaasheed wa kaana wuxuu ahaa zawju ukhtihaa walaasheed zawjkeeduna wuxuu ahaa gazaa mid duulay maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka maciisa ama la jirkiisa tintay cashara laba iyo toban jeer marka walaasheed waa nacam waa umu catiya radia allahu canha xadiidku wuxuu macruufku yahay xadiidu mucaiya wa kaanat ukhtii walaashay waxay ahayd macahu mid la socotay fii sittin lix ghazo ayay tidhi qaalat waxay tidhi kunaa marka walaasheed bay ka waramaysaa oo dee ninkaa labiyo tobanka jeer duulay raacay qaalat waxay tidhi walaasheedaasi kunaa nudaawi waxaanu daweynaynay alkalmaa dhaawaca ee aljarxa wanaquumu calى almardaa dadka xanuunsanayana waanu xanaanaynayni fasa'alat waa weydiisay ukhtii walaashay annabiya salى اllahu عalayhi wasalam waxay tihi acalaa ixdaana midkiyo dusheed miyuu yahay ba'sun wax dembi ahi idaa lam yakun haddaanu u sugnayn laha iyada jilbaabun jilbaab anlaa takhruja inaanay bixin miyay ku dembaabaysaa oo aanay ciidda u bixin qaala wuxuu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam litulbishaa ha u xidho saaxibatuhaa saaxiibadeed min jilbaabiha jilbaabadeeda wax ka mid a hadday mid dheeraada hayso ha u xidho waltashhad ilkhayra khayrka ha xaadirto oo jilbaab la-aan yaanay uga hadhin iyo wa dacwat almuslimiin baryada ay muslimiintu ilaahay baryayaan falamaa qadimat markii ay timi umu caiya sa'altuhaa waan weydiiye waxaan ku idhi asamicti miyaad maqashay annabiya sala allahu calayhi wasalam qaalat waxay tidhi biabi ay fidaauhu biabi aabbahay baan ku furanayaa ee nacam haa wa kaanat waxayd laa tadkuruu rasuulka midaan sheegin ee umu catiya ilaa hadday sheegtay soo hadal qaadana qaalat waxay odhanaysaa biabi aabbahay baan ku furtay samictu waan maqlay yaquulu isagoo le rasuulku calayhi salaatu wasalaam yakhruju way baxayaan alcawaatiqu hablaha qaangaadhay ama qaangaadhka ku dhowaaday dawaat lkhuduur ee buulasha u saaxiibkae buulasha lagu hayo inta kale riwaayaadka qaarkood waa isku cadfayaan waxdhan wa dawaat lkhuduur aw alcawaatiqu baa baxaaya hablaha qaangaadh ama qaangaadh ku dhowaaday ee dawaati lkhuduuri ee ah kuwa buulasha lagu hayo waktiyada caadiga aan loo ogolaan inay baxaan walxuyaduna way baxayaan dumarkii xaydka lahaa ciidday u baxayaan walyashhadna ha xaadiraan alkhayra khayrkiiyo wadacwata almuuminiin muuminiinta baryadooda ha ka qeyb qaataan wayactazilu waa ka dheeraanayaan alxuyadu almusallaa bay ka dheeraanayaan meesha lagu tukanayo qaalat waxay tihi xabsa faqultu waxaan idhi alxuyadu ma gabadha xaydka ayaa xaadiraysa ciidda faqaalat waxay tihi umu caiya alaysa tashhadu miyaanay xaadirin carafa carafa miyaanay tegin wakada wakada meel heblaayo meel heblaayo manaa mina musdelifa dhulkaasoo dhan miyaanay xaadirin maxaad ula yaaban tahay in garoonka lagu tukanaayo ay tagto gabadha xaaidka ah marka xadiidkan waxaa markaa daliil u yahay gabadha xaaidka ahi iyadoon tukanayn haddana ciidda inay ka qeyb gelayso oo garoonkaa ciidda salaad qura looma tago waxaa loo tagaa takbiir waxaa loo tagaa baryo ilaahay la baryo subxaana wa tacaala khayr baa waxa weeyaan meeshaasi ka jira dee dikriga iyo ducada iyo khayrkaa kalena gabadha mamnuuc kama aha oo takbiirtii ciidda waa qaadi kartaa waa ducaysan kartaa salaada ayuun baa loo diiday marka hawlaha kale ayay u tegeysaa garoonka ciidda ay u tegeysaa gabadha markaa xaaidka dikrigu inaanu mamnuuc ka ahayn baa laga qaadanaya inaan ilaahay dikrigiisa iyo mawaatinta iyo meelaha khayrka lagu hayo sida majaalista dikriga iyo majaalista cilmiga inaanay ka hajirayn oonay ka tegahayn baa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa gabadhu jilbaab la-aan inay baxdaa inay mamnuuc tahay oo tii xataa aan jilbaab haysan rasuulku ma odhan jilbaab la-aan haiska tagto ee rasuulku wuxuu yihi tulbishaa saaxibatuhaa min jilbaabiha oo laba macnay taasina aqbali karta inuu leeya ta jilbaabka dheeraadkaa haysa ha siisata aan haysan iyo inuu macnuu yahay dee jilbaab qura ha wada xidhaan oo jilbaabku waa maxay jilbaabku waa marada weyn almuqaiya lilbadan ee jirka o dhan wada dabooleysa qaabkay doonaysa ha u tollaato hadday doonaysa yaanay tollaaninba oo ha huwato in waxa weeyaan gabadhu ha isku rogto oo maryaha kale gabadho ay xidhan tahay laga dul xidho taasaa jilbaab la idhaahdaa marka laba dumar jilbaabku hadduu wen yahay laba tusaala waa wada geli karaan waa wada huwan karaan marka litulbisaa saaxibatuha min jilbaabiha ta jilbaabka weyn haysataa jilbaabkeeda ay xidhan tahay laftiisa macnaa wax kamida tan kale ha gaadhsiiso oo maradaa weyn ha wada huwadaan bu macnuha ayuu noqon karaa markaa gabadhu inaana jilbaab la-aan baxahayn ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo markaa xadiidku uu tilmaamayaa dumarka oo dhami inay u baxayaan salaat lciid masalada culimadu waa isku khilaafeen sida markaa dee sawaabka ee saxdiina waa sida xadiidkan uu tilmaamay oo dumar oo dhami waa tegayaan ciidda xataa tii aan tukanahayn iyo hablihii waktiyada kale aan guryaha ka baxi ka bixi jirin walyashhadna alkhayra wadacwat almuuminiin wayukabirna bitakbiirihim baa riwaayaadka qaarkood kusoo aroortay kitaab ulciideyn baynu ugu tegi ahlucilmiga qaarkoodna waxay u daliishadeen taa in takbiirat lciid waxa weeyaan kor loo qaadayo oo si jamaaciya loo qaadi karo wayactazilu alxuyadu lmusalla gabadhii xaydka lahayd musallaha waa ka dheeraanaysa sababtay uga musallaha uga tegeysa uga dheeraanaysa waa maxay ahlucilmiga qaarkood waxay dhahan leanna waa masjid buu xisaabsan yahay waana wajhun cinda shaaficiya laakiin sida saxiixii waxay tahay fii madhab alimaam shaafici raximah اllah musallaha ama garoonka banaanee ciidda lagu tukanaya inaanu masaajid ahayn oo gabadha xaaidka iyo qofka janaabada le labaduba ay ku nagaan karaan sababta markaa ay gabadha xaaidkii uga fogaanaysaa waxay tahay liyatasica calaa gayrihina si dumarka kale markaa tukanaya dee uu u qaado ahlucilmiga qaarkood waxaa yidhaahdeen almusalla halkan waxaa looga jeedaa asalaa baa looga jeeda ee meeshii lagu tukanayaba loogama jeedo wayactazilu alxuyadu almusala ay asalaa waana se riwaayadda imaam muslim ku cad wayactazilu اlxuyadu aلsalaata saas ayaana sawaaba waxaanay ka fogaanaysaa ma aha meesha lagu tukanayo waa iska joogi kartaa allahuma ilaa inay cidhiiri ku noqoto dumarkii tukanayo mooyaane laakiin waxa ay ka fogaanaysay rasuulku uu faray calayhi الsalaatu wasalaam inay ka fogaato gabadhii waxa weeyaan xaydka lahayd waa salaada lafteeda weyi oo markuu rasuulku yihi عalayه الصلاaةu وaسلاaم ykرج الcawاaتiq dhawات الkhdور والxuyض وlyshhبna الkhayر وdacوaة المؤminiin ayaa waxaa dhici karta de inay hadalkaa ka fahmaan dumarka qaarkood in la leeyahy iska tukada maalinta ah marka fahamka noocaasi buu rasuulku meesha ka saaro wuxuu yihi وyctaziل الxuyض المصلى hamoodina gabadha xaa'idka ciidda inay tukanayso ee salaada ciidda waa ka dheeraanaysa marka almuصلى ee aلsalaaةu baa looga jeeda riwaayadda mslim ayaana taa inoo cadayso o inoo fasirtay baabun idaa xaadat hadday xaydo gabadhii fii shahrin bil quro gudaheed halaatha xiyadin saddex xayd iyo wamaa yusadaqu nisaa e wa tasdiiqu nisaa iyo rumaysigii dumarka la rumaysanayey fi lxaydi xaydka warkiisa laga rumaysanayay iyo walxamli uurka fii ma yumkinu wixii suurtagala laga rumaysanayay min alxaydi ah oo hadday war suurtagala xaydka ay ka sheegto ama xamliga macnaa gabadha warkeedaasi ayaa la aqbalaya la rumaysanaya oo axkaamta lagu dhisaya liqowli llaahi tacaala baa u daliila hadalka ilaahay uu yihi walaa yuxilu lahuna dumarkii xalaalu maaha an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allahu waxa ilaahay uu ku beeru ku abuuray fii arxaamihina ilmageleenkooda marka waxaasi waa maxay mufasiriintu waa isku khilaafan qaarkood waxay yidhaahdaan waxaa looga jeedaa xamligaa looga jeeda oo gabadhii haddii la furo oo uur ay leedahay inay uurka qarisaa uma banaana oo ay tidhaa uur ma lihi si aanay ciddadu aanay ugu dheeraan oo dee mafsada ka dhalanayso waxay hadday tidhaahdo uur ma lihi oo xayd baan tirsanaya de iyadoo ciddadeeda aanay dhamaan bay odhanaysaa ciddadii baa dhamaatay ile mar hadday uur leeya ciddadeedu waa waa inay umushawn ayuun bay ku dhamaanaysaa talabaad dee waxaa ka dhalanaysa ile uurkan way qarinaysaaye haddii nin kale uu guursado markay tidhaa ciddadii waa dhamaatay uurkoo ninkii hore uu lahaa inay kan dambe raaciso marka ilaahay ha ka baqdaan oo haddii marka la furo calooshooda ilmo uu ku jiraya aanay qarinin waayo axkaamtii ciddada iyo axkaamtii nasabka labada waa khaldamayaan hadday qariso ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen ma khalaqa allahu fii arxaamihina waa xaydka oo xaydka laftiisu dee waa dhiig ilaahay uu ku abuuray gabadha waxa weyaan raximkeeda ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen waa labadaba waana sida saxiixa ah oo waa kale ibnu cumar laa yaxilu laha in kaanat xaayidan an taktuma xaydaha hadday tahay gabadh xaydla inay xaydkeeda qarisaa ma banaana walaa in kaanat xaamila an taktuma xamlaha hadday tahay mid xaamilo uurlana uurkeeda inay qarisaa ma banaana mujaahidna wuxuu yihi laa taqulu inii xaayid walaysat bixaayidin inay tidhaahdo xaayid baana waan xayday iyadoon xaydin ma banaana walaa lastu bixaayidin wahiya xaayidun inay waxa weeyaan tidhaahdo xaa'id mayhi iyadoo xaa'idana ma banaana midnaba yaanay qarinin jiritaankiisa iyo jiritaan la-aantiisa aayadda markaa baabka halay ka khusaysaa ile baabku wuxuu ahaa gabadhii haddii bil ay tidhaahdo saddex jeer baan xayday oo ciddadeydiiba bishaasay ku dhamaatay ile gabadhu hadday min dawaati lxayd ka mid tahay dumarka xayda haddii la furo dee ciddada ay tirsanaysaa waa saddex xayd ama saddex tuhri oo tuhriga ka dambeeya xaydka wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثata quru marka hadday tidhaahdo gabadhu saddexdii xaydba bil gudaheed bay ku dhammaadeen mualifku waxa uu leeyahay ama imaam bukhaari manaa waa la rumaysanaya haddii wax suurtagala ay tahay arrintaas marka aayaddu halkeebay masaladaa daliil uga tahay waxay daliil uga tahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaa dumarkii uu yihi uma banaana inay qariyaan xaydkoodii iyo xamligoodii toona uma banaana taasi maxay tusinaysaa in iyaga ay waajib ku tahay inay xaaladooda dhabtaa ay ka waramaan dadka kalena waxaa la gudboonay ay tahay inay warkooda aqbalaan oo gabadha hadday tidhaa xaamil baan ahay warkeedaasaa la aqbalaya xukunka lagu dhisaya hadday tidhaahdo intaasoo jeer baan xaydo warkeedaasaa la aqbalaya haddii warkeeda kolleyba aan la aqbalahayn hadday waxqariso iyo haddii kaleba faa'iide may lahaateen in la yidhaahdo xalaal idinma aha inaad qarisaan waxa ilaahay u idinku abuuray ee sidaa waxaa loo yihi leanna warkeeda ayaa la aqbalaya marka ha iska ilaaliso inay sheegto war beena oo hadday tidhaahdo bil gudaheed baan saddex jeer xayday ama laba jeer xayday oo ciddadeedu way dhammaatay dee warkeedaa la aqbalaya hadday tidhaahdo xaamil mayo dee raximkaygu waa maran yihi dee dhakhtar loo diri maayo iyo cid kale ee warkeedaasi ayaa la aqbalaya xukunka lagu dhisayaa wey marka aayaddu sidaasi ayaa baabka ay ukhusaysaa in wixii xaydka iyo xamliga ku saabsan dumarku wixii ay ka sheegaan ee mumkina de ee suurtagala in la aqbalayo wa yudkaru waxaa laga sheegaa can caliyin waxaa laga sheega wa cali bin abi aalib iyo wa shurayxin ana imra'atan gabadh ayaa jaa-at waxay la timi bibayinatin caddayn caddayntaasoo ay ka keentay min bitaanati ahliha qaraabadeeda kuwii ugu dhowaa ee xaaladeeda xogogaalka u ahaa kuwaasoo min man ciddii kamida yurdaa diinu diintiisa mid lagu raaliye ah oo markhaati galeena annahaa xaadat bay soo caddaysay inay xayday halaatan saddex jeer fii shahrin bil waxa weeyaan gudaheed subiqat gabadha noocaasiya yacni waa la rumaysanayaa oo warkeeda ayaa xukumka lagu dhisaya waxaa la xukumayaa in ciddadeeda ay dhammaatay oo gabadha iyada iyo ninkeeda oo ishaysta ayaa yimi waxay lahayd markaa ninkaygii waa i furay bil gudaheed baana saddex jeer xaydo dee ciddadii waa ka dhamaatay ninkii markaa cali bin abi aalib shureyx buu ku yihi bal xukun wuxuuhi ya amiir almuminiin adoo jooga saanu xukuma wuxuuhi xukun anaa kuu fasaxeen shureyx wuxuu yihi hadday keento cid kamida qaraabadeeda xoogaalka u ah oo aan cid markhaati galeena oo arrinta noocaasiya uga markhaati kacda manaa khalaas gabadhaas ciddadeedii waa dhammaatay saddex jeer inay xayday ayaa la xukumaya cali wuxuu yihi qaaluun qaaluun waa kelima ruumiya oo macnaheedu axsanta ama asabta sidii saxda ahayd ayaad asiibta marka afarka wuxuu ku keenay alimaam albukhaariyu raximah llah bisiikati tamriid oo shacbi inuu cali wax ka maqlay ayaa waxa weyan aan la isku waafaqsanayn hal samica ashacbiyu can caliyin wa qaala caطaun waxa yihi aqra'uhaa xaydkeedu ma kaanat waa sidii markii hore ay ahaydun haddii gabadhan caadadeedu sida ay ahayd oo intaan la furin ka hor dee bishiiba saddex jeer ay xaydi jirtay dee warkeeda waa la aqbalaya oo caadadeedii markaa waxba iskama bedelin weyi haddii se aanay caadadeedu sidaa ahayn oo bishiiba hal mar ay xaydi jirto markii la furayna ay tidhi bil baan saddex jeer xayday dee warkeeda la aqbali maayo ilaa bibayina caddayn inay keento mooyaane wa bihi qaala madhabkaas ayuu yihi ibraahim ibraahim ibnu yaziid annakaci uu ku tegey qowl kalena markaa ibraahim ibnu yaziid waa laga soo wariyaa oo waafaqsan qowlkaa cali iyo qowlkaa shurayx oo a in warkeeda la aqbalayo laakiin ma kala fogo labada qowlo wax khilaafi kama dhexeeyo oo warkeeda waa la aqbalayaa haddii uu yahay war dee suurtagala oo wax burinaya ama shaki geliya meesha aanay ool haddii si caadadeedii hore ee qabla طalaaq ay a ku xaydi jirtay mid khilaafsan ay sheegatana dee shubha meesha taalo ilaa bayina ay keento warkeeda lama aqbalayo wa qaala caطaaun wuxuu yihi alxaydu xaydku yowmu waa maalin inta u yara uu socdaa ilaa khamsa cashara ilaa shan iyo toban marka mas'aladan waxay ku dhisan tahay laba masalo masalada koowaad ay tahay aqalu lxayd muddada u yaro gabadho ay xaydi kartaa waa intee in leeg iyo masalada labaad oo ah aqalu waxa weeyaan aلطuhri bayna alxaydatayn uhriga labada xayd udhaxeeya inta u yar labada masalo ayay ku dhisan tahay labadaa masalena sida saxiixa ah waxa weeyaan midna xad ma leh oo aqalu lxayd xad ma laha waxaa dhici karta inay laxda hal ilbiriqsi gabadha inuu dhiigga xaydku ka yimaado khalaas oo sidaa u ku go-o oo in la yidhaha aqalu lxayd waa yowmin waleyla ma aha mid ka sugnaatay rasuulka calayh isalaatu wasalaam wala saxaaba culimada markaa sidaa yidhina siduu leeyay shekhulislaam ibnu taymiya waxay ictimaadeen un calaa caadati nisa waxay dhahan gabadh intaa in ka yar xaydka uu ka socdo ayaan la arag marka mar haddaanay daliil ictimaadina dee waaqaca iyo caadada ay ictimaadeen ay cuskadeen haddii la helo gabadh caadadeedu ay tahay dhiiggu intuu hal mar ka yimaado fii laxdatin hal ilbiriqsi inuu ka go-o dee waa xayd baa la odhanaya oo la odhan maayo xayd maa mar haddaanu habeen iyo maalin socon ama aan ugu yaraan maalin socon aqalu uhri bayna alxaydatayni xad ma laha uhriga labada xayd udhaxeeya waxaa dhici karta muddadu inay dheeraato oo gabadhu sanadkiiba dee hal mar ay xaydo ama dhowrkii sanaba hal mar oo taa iyada xagga agarka la yskuma khilaafsana inay muddadu dheeraan karto inay gaabnaataana wax dhici karta daliil xadidayaana ma jiro oo odhanaya haddii shan iyo toban cisha ay u dhexayn waayaan waxa weeyaan uhri ma ahayn muddadaas iyo gabadhu xaaid bay ahayd oo muddadani xayd ka horay raacsaneyd marka sida saxiixa ah muddada xaydka u yar iyo muddada u yar uhriga labada xayd udhaxeeya midna xad ma leh walihaadaa ba ay suurtagal tahay gabadhii inay muddo kooban tusaale ahaan bil gudaheeda ay xaydo saddex jeer ama waxa weeyaan ka badan ba ay xaydo haddii sidaasi ay caado waxa weeyaan u tahay ama bayino iyo dee caddayn ay u keento wa qaala muctamirun wuxuu yihi can abihi isagoo ka warinaya saaltu waan weydiiyey ibna siriin oo maxamed ibnu siriin can ilmaraati gabadhii baan weydiiyey tara dama dhiigga arkaysay bacda qur'ihaa uhrigeedii dabayd bikhamsati ayaam markay xaydka hore ka daahir garowday kadib ee shan maalmood ay kii hore ka soo wareegeen ayay haddana dhiig aragta dhiiggaa labaad xayd ma noqonaya ama noqonaysaa in labadii xayd shan maalmood ay udhexaysay qaala wuxu uhi annisaa aclamu bidalik arrintaa dumarka ayaa u aqoon badan buu yidhi oo haddii caadadeedu sidaasi ay tahay haddii dhiiggu wasfigii dhiigga xaydka uu leeyahay isaanay xayd u noqonahayn marka taasina waxay tusinaysaa maxamed ibnu siriin oo taabiciha ardaygii anas ibnu malik in aanu arkahayn inuu jiro xad go-an oo labada xayd udhaxeeya ee haddii markii shan maalmood ay xaydka hore daahir ka ahayd haddana mar kale ay xaydo xayd baa la xisaabinaya saas ayaana saxiixa anahu laa xadda liaqali اlxaydi walaa liakarihi walaa xadda liaqali طuhri bayna alxaydatayn annisaau aclamu bidalikana waa qaacido muhima baabkan marka la joogo oo shareecadu axkaamtii guud iyo macaalimtii waadixayda caddayd ee baabkan uu lahaa ayay sheegtay wixii kale markaa waa in dumarka loo daayo wey oo gabadh waliba sida caadadeedu ay tahay siday u baratay awsaafta waxa weya dhiiggeeda ay ku taqaano waa inay axkaamta ay ku dhisto weeyaan ee in markaa khilaafaadka fuqahada ee nadariga ah ee inta badan dee daliilna aan ku binaysnayn waaqiciina dee aan ku binaysnayn maadaama iyagu aanay xaydin oo dumarku ay uga xoogaalsan yihiin in axkaamtan had iyo jeeraale markaa lagu bineeyo ama laga baadi doono ma aha alamru yarjicu ilaa caadati nisa sida ibnmundirna raximah llahu tacala uu ku uhi kitaabkiisa aliqnaac hadalka maxamed ibnu siriinna waad aragtaa annisaau aclamu bidalik haddii gabadha caadadeedu ay tahay in daqiiqo dhiigga xaydku uu ka socdo de hiya aclamu bidalik sidaa iyada caadada waa ayay axkaamteeda ku dhisaysa oo la odhan maayo maya mar haddaanu maalin iyo habeen dhan kaa socon xayd maaha dee lama odhan karo ila daliil waxa weyaan sidaa tilmaamaya ma jire haddii gabadha caadadeedu ay tahay in ay toddobaad kiiba hal mar xaydo markuu toddobaad dhamaadaba ay xaydo sidaa caadadeedu ay tahay dee hiya aclamu bidalik iyadaa arrintaa cid walba uga xogagaalsan sidaa caadadeedu ay tahay ayaa ayaanay axkaamta sharcigaa ay ku binaynaysa oo lama odhanayo maya fuqahadu waxay yidhaahdeen shan iyo toban maalmood ugu yaraan waa inay udhexeeyaan labada xayd la odhan maayo hiya taji tamshi calaa caadatiha wa tabni alaxkaam calaa caadatiha caadadeedaas ay u baratay bay ku soconaysaa taas aanay axkaamta ku dhisaysa qaacidadaa qaado annisaau aclamu bidalika walamru yarjicu ilaa caadatihina sida iyagu ay caadaysteen ay u barteen ayaana arinta iyo xukunku uu u noqonayaa calaa kuli xaal haddii gabadhii ciddada ku jirtay ee ka mid ahayd min dawaati laqraa dumarka xayda ay sheegato in waxa weeyaan xaydkeedii uu ku dhammaaday bil gudaheed ciddadeedii bil gudaheed inay ku dhammaato saddex jeer ay xayday ama bil iyo waxoogaa warkeeda waa la rumaysanaya haddii warkeeda wax shaki geliya aanu jirin haddii wax shaki geliyaa u jirana oo dee tusaalahaan ninkii uu leeyahay maya way iska hadlaysaa been bay sheegaysaa oo inaan soo ceshadaabay ka cararaysaa oo nin kale caashiqsan tahay oo inay ciddada hore iga dhamaysaaday doonaysaa oo halkii saddex bilood bilba mar ay xaydi lahayd oo saddex bilood fursadaan haysan lahaa ayaa waxay doonaysaa fursaddeedii bil inay kusoo gebagabayso hadduu sidaa yidhahdo dee iyada ayaa waxaa laleeyahay arrinkii ishkaal baa gala oo laysku qabsadee dee bayine iyo caddayn u keen haddii caddayn marka ay keento dee cid u markhaati furto ay keento markaa warkeeda waa la aqbalayaa sideedabana waxaa jirta oon baraarujinaya qaacido khaldan oo xaggaa ciddada ku saabsan oo dumarku ay aaminsan yihiin ragga in fara badan oo kamidana laga yaabo inay sidaasi u gashay oo gabadha marka la furo waxaynu iska aaminay gaar ahaan dadka soomaalida saddex bilood inay ciddadeedu tahay taasina waa khata saddex bilood ciddadeedu maaha ee hadday dumarka xaydo kamid tahay dumarka aan xaydin hadday kamid tahay xaydkii dhaafay waktigiisii ee ka quustay ama weli aan gaadhin kuwaasaa saddex bilood tirsanaya laakiin gabadha mar hadday dumarka xaydo kamid tahay ciddadeedu waa saddex xayd saddexdaa xayd waxaa dhici karta inay kala fogaadaan oo sanadkiiba hal mar hadday xaydo waxay noqonaysaa saddex sanood bay ciddadeedu noqonaysa hadday bishiiba mar xaydo saddex bilood haddii ay bisha gudaheeda saddex jeer xaydana bil buu xaydkeeda ku dhamaanaya marka xagga bilaha xukumka lagu dhisi maayo alxukmu laysa mabniya cala alashhur mar hadday kamid tahay min dawaati alxayd xukumka waxa uu ku dhisan yahay saddex waxa weeyaan qur- sida ilahay uhi wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثaةa quruu qala xadaثna axmed bn abi rajaaءi qala xadaثna abu usama xamaad ibn usama qala samictu hishaam ibn curwa qala akbaranii abi curwa ibn zubayra can caaisha ana faطima binta abi xudayshi ayaa sa'alat الnabiya salى اllahu عalيه wasalam rasuulka weydiisay oo qaalat waxay tihi inii aniga ustaxaadu waa lay dhabar furaa falaa aطhuru maba daahir garoobo waxay moodaysay dhiiggan dhabar furanku inuu la xukum yahay dhiigga xaydka marka waaba iska socdaa maba go-aba afa adacu salaata salaada miyaan ka tagaa marka riwaayaadka qaarkood waxaa ku cad inaanay tukan jirin muddadaasoo dhan muddo dheer inaanay tukan jirin oo dhiiggaa dhabar furanka awgii salaada ay uga tagtay oo islahayd dhiigga xaydka ayuu la xukumiyey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam salaadaa qalee ma odhan oo ku soo celi taana waxaa laga qaatay qofku haddii uu jaahil ka yahay salaaddu inay waajib ku tahayba salaadihii jahligaasi ku dhaafay qalle oo ku soo celi la odhan maayo waxaa la mida hadduu jaahil ka yahay shardi shuruudda salaada ka mida oo salaadiisaasi shardi uu ka maqnaa la-aantii aanay ansaxahayn ama rukun arkaanteeda ka mida jaahil uu ka yahay salaadihii dhaafi ku soo celi la odhan maayo oo ninkii arkaanta ka tegaayo rasuulku salaadihii hore kusoo celi ma odhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadiisaasi salaad la-aan inay tahay ayuu sheegay oo wuxuu yihi salli fa inaka lam tusalli salaaddii markaa waktigeedu taagnaa ayumu rasuulku yihi kusoo celi laakiin salaadihii hore tegey kusoo celi ma odhan lannu jahli bay ku dhaafeen waladii bacataka bilxaqi laa uxsinu hayraha facallimnii ayaa ninkaasi uu yihi marka waxaa lamida haddii qofku uu is idhaa salaadii waktigan waajib kuguma aha oo sidaasi uu kaga tago salaadihii waktigoodu tegay kusoo celi la odhan maayo faqaala wuxuu rasuulku lah salaada haka tegin laa tadaci salaa ina daliki kaagaasi cirqun waa xidid furmay ee xayd ma aha walaakin hase yeeshee daci salaata salaadii ka tag qadra alayaami maalmihii qadarkooda allatii maalmahaasoo kunti taxiidiina aada ahayd mid xaydo fiiha dhexdeeda oo maalmihii caado ku ahayd inaad xaydo maalmahaasun salaada ka tag uma ktasilii dabeetana maydho markay maalmahaasi dhammaadaan walow dhiiggii dhabar furanku ha iskaba socdabe oo wasalli markaasi tuko marka xadiidka horena waa inoo soo maray in gabadha markaa mustaxaadada ahi xagga cibaadaadka ay la xukun tahay gabadha daahirka ayuu daliilo ah gabadha mustaxaade dhabar furanka lihi hadday caado lahayd maalmo go-an oo xaydo in maalmahaasi inay xaaid tahay ay isxisaabinayso axkaamtii xaaidka ay yeelanayso ayuu xadiidku daliilo ah haddii aanay waxa weeyaan maalmo go-an oo xaydi jirtay aanay jirinna inay labada dhiig sifada ku kala saarayso waxaa markaa iminka bukhaari raximah llahu tacaala xadiidka u daliishanayaa masaa-ishaasi masale aan ahayn oo wuxuu u daliishanayaa in arrinkan xaydku u noqonaayo ila annisaa oo iyaga warkooda loo cuskanayo sidaa uhi ibnu siriin annisa aclamu bidalika oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrinkii iyada ayuu u celiyo wuxuu yihi adigu dib isugu noqo maalmihii aada xaydi jirtay ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan mana walow yom waaxida ha noqoto ama aqala min dalik ama ha farabataan maalmahaasi maadaama dhiiggan uu iska socdo inay maalmihii xaydka yihiin xisaabi markay dhammaadaanna maydho inaad daahir garowdo isxisaabi oo tuko marka iyada ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu celiyey macnaa arrinkii fawakala dalika ilaa amaanatiha waradahu ilaa caadatiha taasina waxay tusinaysaa arrintan xaydka iyo axkaamtiisu inay u noqonayso dumarka oo waxa iyaga caadowa axkaamtu ay ku dhismayso oo warkooda la aqbalaayo oo gabadhi hadday tidhaahdo dee dhabar furan baa igu dhacay oo waxaana caaday ahayd inaan bishiiba maalin qura xaydo ama inaan laba maalmood xaydo dee warkeeda waa la aqbalaya labadaa maalmood un baa laleeyahay salaada da markay labadaasi dhammaadaana maydho oo salaadaadi bilow marka alamru yarjicu ilaa caadati annisa iyaga ayaana lagu aaminayaa baabka warkiisa warkiisana dee axkaam badan baa ku dhismaysa baabu sufrati wuxuu u baab yahay dheecaankii huruudda ahaa iyo walkudrati kii midabka dhooqada lahaa ee fii kayri ayaami lxaydi maalmihii xaydka maalmaan ahayn imanayay yaani maa xukmu xukumkiisu muxuuyi maxayd baa la xisaabinaya mise lama xisaabinayo qala xadaana qutayba bnu saciidi qala xadaana ismaaciil can ayuub can maxamed waa ibni siriin can umi caiya qaalat waxay tihi kunaa waxaanu ahayn laa nacudu inaanan ku tirin alkudrata yanaa dheecaanka midabka dhoobada leh iyo wasufrata dheecaanka midabka huruudda leh shayan waxba kumaanaan tirin jirin ay min alxayd xayd inuu yahay maanaan xisaabin jirin waa goorma waxaa riwaayaadka qaarkood ku cad gaar ahaan riwaayadda abu daawuud bacda uhri markaanu daahir garowno kadib xaydka waktigiisa waxa weeyaan u dhamaado ee aanu ka maydhano marka alkudratu wasufra caaisha radi allahu canha waxayna soo martay iyadoo lahayd dumarka hadegdegina oo midabka asfarkaa ama akdarkaa markaad aragtaan hays odhanina xaydku waa dhammaadayoo waa daahir garowdeen marka hadalkaa caaisha wuxuu tusinayaa inay xaydka ay ku tirsan yihiin dheecaanada midabkan leh labadan midab leh hadalkan ibnu caiyana waxa uu tusinayaa inaanay xaydka ku tirsanayn oonay la xukum ahayn laakiin bukhaari raximah llahu tacaala sida ka muuqata baabka ama tarjamada hadalka caishiya hadalka ibnu caiya waa iswaafajiyey waa alkudratu wasufra hadday dhacaan fii ayaami alxayd maalmihii xaydka dhexdooda haddii ay dhacaan manaa xayd bay xisaabsan yihiin oo ilaa ay go-aan oo alqasat albaydaa ay timaado amaba se jufuufkii iyo qalalkii gabadhaasi ma daahir garoobin haddaanay fii kayri ayaami alxayd ahayn oo xaydku markuu dhamaaday gabadhu ay daahir garowday kadib dheecaanka midabkiisu yahay asfarka amaba se akdarku hadduu ka yimaado waxa weeyaan xayd xisaabin mayso marka xadiidka mucaiyana ama hadalka mucaiyana taas ayuu ku xambaaray oo fii kayri ayaamilxaydi waa kaa yidhi gabadhuu xaydki ka go-ay oo ka daahir garowday haddii dheecaan midab gurdiya li ama midabka dhooqadoo kala li hadduu ka yimaado macnaa xukunkii xaydka ma laha sida mucaiya ay sheegtay waxaana dee sidan ay samayn jireen waktigii rasuulka calayh salatu asalaam xadiidku xukmu rafci buu leeyahy haddii dheecaanka midabadaa lihi maalmihii xaydka dhexdooda gabadha uu ka yimaadana xukunkii xaydka ayuu leeyahay sida ay sheegtay caaisha radia allahu canhu sidaas ayaa markaa la isku waafajinayaa labada afar baabu cirqi listixaaba dhabar furanka xididkiisii baabkii ka warramayay kan weeyi qala xadaثana ibrahim ibn اmundir qala xadaثana macnu qala xadaثani ibn abi dhi'bin can ibni shihaabi can curwa wa can camra can caaisha zawji الnabiyi salى اllahu alayh wasalam ana uma xabiiba ayaa istuxiidat dhabar furan ku dhacay sabca siniina muddo toddoba sanadooda fasaأlat rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaah ayay weydiisay can dalika arrinkaa xukunkiisa faamaraha rasuulku wuxuu faray an taktasila inay meedhato faqaala wuxuu yihi haadaakani cirqun weeye marka meedhashada rasuulku uu faray waa in maalmihii dee ay xaydi jirtay marka ay dhammaadaan inay meedhato weye oo tusalli waxa weyaan ay tukato faqaala hada cirqun waxaanu yihi kani xayd maahe waa xidid furmay fakaanat waxay ahayd umu xabiiba takhtasilu mid u meedhato likulli salaatin salaad kaste oo markaa rasuulku meedhashada uu faray waa meedhashada ay ka meedhanayso dhiiggii xaydka marka maalmihiisa ay dhammaadaan ama sifadiisa ay dhammaato laakiin umu caiya umu xabiiba ayaa iyadu waxa weeyaan iska ijtihaaday oo salaad kasta u meedhan jirtay ahlucilmiguna waa isku khilaafeen gabadhii mustaxada ee dhabar furanka lahayd salaad kasta inay u meedhataa xukunkeedu waa maxay ahlulcilmiga badankoodu waxay ku tageen in arrintaasi waajib ku ahayd ee ay tahay mustaxab ama sunno un ay tahay oo markay caaisha tiri fakaanat takhtasilu likulli salaatin macnaa inaanu rasuulku sidaa farin laakiin iyadu uun ay arrintaasi jeclaatay ayaa waxa weeyaan ay caaisha radia allahu canha meesha ay ka fahamtay axaadiidka qaarkeed oo abu daawuud warinayo faamaraha bilgusli likulli salaatin wuxuu rasuulku amray inay salaad kasta u meedhato waa riwaaya waxa weeyaan shaada oo xufaadda ahlulxadiidka badankoodu ay ay daciifiyeen laakiin axaadiid waxaa jirta ahlucilmiga qaarkood ay ay sugeen oo inuu rasuulku amray salaad kasta inay u meedhato waxa weeyaan ay ku jirto marka axaadiidaasi haddii ay ansaxdana waxaa lagu xambaarayaa calaa wajhi istixbaab baa lagu xambaaraya waayo dee dumar kale oo dhabar furankaasi uu ku dhacay sida faatima binti abi xubeyshba rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma farin salaad kasta inay u meedhato waxa uu faray un maalmihii xaydku markay dhammaadaan inay meedhato oo kadibna ay tukato marka calaa kulli xaal gabadha dhabar furan kale waajib kuma aha salaad kasta inay u meedhato haddii waxa weeyaan salaad kasta ay u meedhatona waa arrin saxaabo badan ka sugnaatay oo dhib ma laho bimacnaa ku dambaabi mayso baabulmarati gabadhii buu baabiye taxiidu xaydaysay bacda alifaada ay bacda awaafi lifaada awaafu lifaada markay gudato kadib manaa xukunkeedu muxuu noqonayaa awaaf ulwadaaci ma iskaga tegi kartaa mise waa inay sugto ilaa waxa weeyaan awaafu alwadaac ay la imanayso intay daahir garowdo marka awaafulifaada waa awaafka rukunka weyi ee xajku la-aantii aanoo ansax ahayn waana awaafka carafa marka laga soo noqdo bacda wuquufi carafa maalinta tobnaad dee waktigiisu uu ka bilaabmo waana rukun gabadhu iyadoo weli dawaafka aan gudan haddii ay xaydo waxaa waajiba inay sugto ilaa ay daahir garoobeyso oo marka ay daahir garowdo kadib waxa weeyaan ay dawaafkaa la timaado haddii iyadoon dawaafin ay tagto sanadaha maqnaatabe muxrimad bay noqonaysa oo wixii gabadha muxrimadda mamnuuca ka aha mamnuuc buu ka ahaanaya marka ay soo noqoto ayay waajib ku noqonaysaa inay inay dawaafto waxaa kaleynu tilmaamnay de ahlucilmiga qaarkood inay yidhaahdeen sida madhab imaam malik uu yahay aima muxaqiqiin in ay rajaxeen sida shekh lislaam ibnu taymiya haddaanay soo noqon karin aanay sugina karin in markaa lidaruura ay u dawaafi karto calaa kulli xaal masalada imika maaha masalada laga hadlaya ee awaafulifaada iyadoo gudatay dawaafkii rukunkaa hadday xaydo oo awaafulwadaaci uu harhsan yahay awaafulwadaaca ma ufadhigaysaa ma sugaysaa ilaa ay daahir garoomayso mise way iskaga tegeysaa weeye baabku qaala xadaثana cabdالlahi bn yuusuf qaala akhbarana maliku can cabdالlahi bn abi bakr bn mxamed ibn camr bn xazmi can abihi can camra binti cabdiلرaحman can caaisha زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت waxay ku tihi لرasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم يا رasuuل الله إنa صفية بنت xuyey oo iyaduna kamid ahayd min أمahaaت المؤمiنiiن qad xaadت way xayday qaala rasuul الlahi صلى الlaهu عليه وسلم rasuulka ilah وxu لacalahaa waxaa laga yaabaa تxbisunaa inayna xabisto ayna habsaamiso alam takun miyaanay ahayn طaafat mid طawaaftay طawaafulifaadihi maca kuna maciina oo haddaanay طawaafulifaado iyadoon طawaafin ay xayday dee waxay noqonaysaa in loo nagaado ilaa inta ay ka daahir garoobeyso marka haddee safarkii ay la socotay oo rasuulku alayh الsalaatu wasalaam hogaamiyadda uu ahaa inay habsaamiso ayay arrintaa ka dhalanaysa walihada buu rasulku uhi lacalaha taxbisuna faqaalu waxay dhaheen balaa ha waa nala dawaaf dawaafulifaadi waa gudatay rukunkaa qaala wuxu uhi rasuulku fakrujii haddaba iska soo bax khalaas dawaafulwadaaca iskaga kaalay marka xadiidku waxa uu tilmaamayaa marka koowaad gabadh xayd lihi inaanay dawaaf ahayn laa dawaafa ifaada walaa dawaafa widaac midnaba inaanay dawaaf ahayn ilaa xaaladda daruurada ahlicilmiga qaarkood ay kasoo istitnoodeen mooyaane ay kasoo reebeen mooyaane oo rasuulku alayh salaatu wasalaam halkan wuxuu ishaaray awaafulifaada haddaanay awaafi lahayn in loo habsaami laha la sugi lahaa ilaa intay daahir garoobeyso awaafulwadaaciina rasuulku ma odhan iska dawaaf adoo xaa-ide wuxuu yihi iskaga kaalayba marka awaafulwadaaca xukunkiisa waxaynu ku arki doonaa kitaab alxaj ee waa waajib awaafulwadaacna macnihiisu xajka ka mid maaha xajku markuu dhamaado kadib waa awaaf lala imanayo marka awaafu alwadaac qofku marka maka uu ka baxayo buu la imanaya hadduu xaajigii sanad maka sii joogo marka uu ka tegayo buu awaaf wadaaca la imanaya haddii xataa xajkii kale uu kusoo gaadho marka maka uu ka baxayo buu awaaf lwadaac ula imanaya isagu shay xajka ku xidhan ilooba ilow ma aha waaya marka sida saxiixana waa waajib o de awaamir badan baa kusoo aroortay laakiin gabadhu hadday xaydo iyadoo weli aan tawaafin tawaaf ulwadaac ama ay umusho nifaas ku dhaco waa loo ruqseeyey tawaaf ulwadaaca inay iskaga tagto waana ta xadiidkanina tusinaya qaala fakrujii qaala xadaana mucala ibnu asab qaala xadaana waahib can cabdillahi ibni taawus can abihi can ibni cabaasin qaal rukisa waa loo ruqseeyey lilxaayidi gabadhii xaayidkaed an tanfira inay maka iskaga baxdo idaa xaadat markay xaydo maana iyadoo tawaaf ulwadaaca aan la iman wakaana bnu cumar wuxua yaquulu mid yihahdo fii awali amrihi bilowgii hore inahaa laa tanfiru bixi mayso ee waa inay fadhido ilaa ay daahir garoobeyso si ay tawaafulwadaac ula timaado uma dabeetana samictuhu waan maqlay yaquulu isaga oo leh tanfiru way iska baxaysaa iyadoo tawaafulwadaac aan samayn ina rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay rakasa lahuna dumarka xayd kale waa u ruqseeyey inay awaafu lwadaaca ay iskaga tagaan marka ciddan le wakaana ibnu cumar iyo uma samictuhu iyo waa taawuus weeyi oo ibnu cabaasna taawuus baa xadiidka ka warinaya ibnu cumar hadalkiisana ciddan inoo soo warinaysaa waa waa taawuus marka waxaynu xadiidkaa ka faaideysanay gabadhu hadday tawaafulifaada la timaado iyadoon tawaafulwadaaca aan sameynaya xaydo tawaafulwadaacu inuu ka dhacayo oo ay iskaga tegi karto baabun idaa ra-at hadday aragto almustaxaadatu gabadhii dhabar furanka lahayd aduhra hadday aragto oo bimacnaa dhiiggii dee uu ka go-o dhiiggii xaydku oo duhrigan ay arkeysaa waa maxay duhrigan ay arkeysaa waxa weeye dee in muddadii ay hore u xaydi jirtay caado u ahayd ay dhammaato markaasay duhrigii aragtay gabadha mustaxaadadii amabase dee sifadii dhiiggu ay isbedesho oo dhiiggii dee sifada xaydka dhiigga xaydka lahaa uu meesha ka baxo u dhamaado markaasay duhri aragtay qaala bnu cabaasin wuxu uhi taktasilu way meedhanaysaa wa tusalli way tukanaysaa walow saacatan saacadna ha haato wakti yarna ha haato intaa duhriga ay aragtee wayaatiiha zawjaha ninkeeduna waa u tegaya idaa sallat mar hadday tukato marka wayaatiiha zawjaha idaa sallat waxay ka mid tahay hadalka ibnu cabaas lakin asalaatu acdam salaada ayaa ka weyn jimaaca mar haddii salaadiiba ay u banaantay gabadha dee ninkeedu jimaacaana waa banaantay hadalkaasi waa hadalka bukhaari weeye asalaatu acdamu ee hadalka ibnu cabaas ka mid maaha waa istintaaj marka iyo istinbaad bukhaari hadalka ibnu cabaas uu ka istinbaatay mar hadday tukanaysaba in waxa weeyaan dee ninkeeduna uu jimaaci karo de xukma waa xukma aahira weeyi waana sida mujaahid uu yidhi oo ardayga ibnu cabaas iyo saciid binu jubayr markii la weydiiyey can ilmustaxadati atujaamac qaala asalaatu acdamu min aljimac gabadha dhabar furan kale ninkeedu ma jimaacaya baa la weydiiyey saciid binu jubayr markaasa wuxu uhi salaadaa jimaaca ka weyn salaaddii baabay tukanaysaa maxaa jimaaca diidaya macnaa waa gabadh daahira bay xisaabsanta masale kale ayaa meesha ku jirto sidaaba looma jeedo ayay culimada qaarkood yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen gabadhii xaydka hayo xaydkii uu ka socdo haddii xaydka uu kala goo iyadoo muddadiisi weli aanay dhamaan tusaalaan toddoba maalmood bay xaydi jirtay dabeetana afar maalmood markuu xaydkii socday ayuu go-ay maalintii shanaad ayuu maqnaa maalintii lixaad haddana wuu soo noqday marka maalintaa dhexda ku jirta ma waxaa la xisaabinaya inay daahir tahay mise inay xaaid tahay marka bukhaari wuxuu ku tegsan yahay madhab ibnu cabaasna uu yahay inay lila xisaabinaya inay tahay gabadhu daahir iyadoo muddadii xaydka ku jirta haddii muddadaa dhexdeeda wakti dhiiggu uu ka maqan yahay soo soo dhex gasho waktigaa dhiiggu uu ka maqan yahay inay daahirtaba isxisaabinayso mar allaale marka dhiiggu uu goo waa inay waxa weeyaan maydhato waa ay tukato haddii haddana uu soo noqdo inay xaaid tahay bay haddana isxisaabinaysa oo salaaddii waa daynaysa waxay leeyihin de alxukmu yaduru maca cilati xukumku dhiigganuu ku xidhay marka la helana axkaamtiisi waa la helaya marka la waayana waa la waayaya laakin culimadu sidaasi aan ahayn bay u badan yihin oo waxay leeyihin inqiaaca ama kala go-a dhiiggii xaydka ku dhacayo fii muddati alxayd muddadii gabadhan ay xaydi jirtay ay taqaanay duhri lama xisaabinayo macanaa tusaal ahaan maalin maalin iyo habeen laba maalmood oo ku dhex jira maalmihii caadatan ay xaydi jirtay hadduu dhiigu ka maqnaado waxa weeyaan maal maalmihii xaydka ayuun bay la xukum yihiin oo gabadha waxa weeyaan dee maalmihii caadadeeda inay u noqonayso waa ka rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidka faatimo ku sheegay wadaci salaata qadra alayaam alatii kunti taxiidiina fiiha marka maalmahani mar hadday maalmihi ay xaydi jirtay maqnaanshahan yaro koobane maalmaha dhexdooda dhiiggu uu maqan yahay inay daahirgarooye noqon mayso waayo dhiigga xaydku inuu noqdo mid mustamiroo dee dma daqiiqad kasta soconaya shardi maaha in mutawaasil noqdo waxaa dhici karta inuu kala go uu ku dhaco saas jumhuurta ay ku tegeen ayaana saxiixa oo gabadhu maalmihii ay xaydi jirtay dhexdooda haddii kala go dhiiggeedii uu ku dhaco kala go-aasi duhri maaha ee wuxuu xisaabsan yahay xayd maadaama xaydku uu ka horeeyo kana dambeeyo maalmahan kala go uu dhacayna ay yihiin maalmihii gabadhu ahay ay xaydi jirtay قال xdثna أحمد بن يuنس عن زhير qال xdثna هiشhام عن crوة عن cائشhة qاaلت waxay tihi qاl النبي عaليه السلام qاl النبiي صلى الله عليه وsلم إdا أqبلت الxaydة فاطمة ayuu sidan ku ihi xaydkii markuu soo qaabilo fadaci صaلاaةa صaلاada ka tag وإida adbarat markay daba jeedisana faqsilii canki dam dhiiga iska maydho وaصalii tuko marka xadiidka bkخaarي wuxuu u deliishanayaa manaa xukumku inuu ku xidhan yahay wujuud lxayd xaydkii marka la helana axkaamtiisii baa la helaya waida adbarat walow maalmihii xaydka dhexdooda ha noqotee marka uu daba jeediyana ee dhiiggaasi la waayana inay gabadhu maydhanayso oo dee axkaamu daahira ay yeelanayso ayuu u deliishanaya laakiin xadiidkan manaa waa la awali karaa waa la awili karaa waida adbarat waxaa la odhan karaa macnaheeduma waxa weeye inqiaacu dam miyaa looga jeeda mise waxaa looga jeedaa marka maalmihiisi ay dhamaadaan yaa looga jeeda oo almuctabar ma wujuudu dam wa cadamuhu unba mise waa almuctabar waa alcaada oo maalmihii gabadhu ay xaydi jirtay marka waxay lena xadiid fatima bintu jaxsh wuxuu sariix ku yahay in maalmahan gabadhu ay xaydi jirtay cibro gaara ay leeyihin oo dhiigga maalmaha socda ama maalmaha inta ay ku jirto walow inqiaac iyo kala go dhiiggiiha ku dhacee inay xaayid xisaabsanta baabu salaati salaadiibuu u baabi cala nufasa gabadhii nifaaska lahayd lagu tukanayoy iyo wa sunatiha salaadaa sunaheedu sidau yahay maanaa qaabka loogu tukanayo oo gabadhii markaa nifaaska lahayd ma tukanayso laakiin waa lagu tukanayaa waayo dee gabadhu najisat lcayn ma aha قال xdثnا أحمد بن أbي سرyج qال أخبرnا شhباب qال أخبرnا شhعبة عن حuسين المعلم عن بن برyدة عن سمرة بن جندب أنa امرأة gabadhaya maatad dhimatay فيi baطن ee بsaبi baطنi xamli ama ur awgii bay u dhimatay oo sida ku cad waxa weya riwaayaadka qaarkood maatad fيi نiفاasiha iyadoo نiفاasi ku jirta ayay dhimatay culamada qaarkood baa yihi bukhaari waa wahmiyo xadiidku xaydba ka hadli maayo نiفaas toona oo فيi baطنi waxaa looga jeedaa xanuun calooshaa bay u dhimatay lakiin riwaayadda kale ayaa fasirtay fii baطni in looga jeedo manaa bisababi xamlin oo fiidana waa bimacnaa ba marka fii nifaasihaa bay ku dhimatay ayaa riwaayadda muslim ay caddaysay bal riwaayadda bukhaari ee kitaab اljanaais noogu iman doonta insha allah fasalla calayha waa ku tukaday annabiyu salى اllahu alayh wasalam faqaama waa istaagay wasatahaa dhexdeeda ayuu istaagay marka gabadhii nifaaska lahayd waa lagu tukanaya taasina waxay daliilu tahay inaanay najiisatu lcayn aanan caynteedu inaanay najaasahayn gabadha xaayidkaahina waa la xukun baabun xadathana alxasan ibnu mudrik hadduu baabun yidhaahdo bukhaari oo aanu tarjamo sheegin waa fasal ama waa mas'alo baabkii hore ka farcantay qala xadathana alxasan ibnu mudrikin qala xadathana yaxya ibnu xamaadin qala akhbarana abu cawaana ismhu lwadaax min kitaabihi buu nooga waramay isagoo kitaabkiisi ka akriyaya kitaabkiisa ayaana xifdigiisa ka xoog badnaa qaala akhbarana sulaymaan ashaybaani can cabdillahi bni shadaad qaala samictu waxaan maqlay khaalatii habaryartay maymuuna oo ahayd zawji nabiyi sala allahu alayh wasalam annaha kaanat inay ahayd takuunu mid ahaato xaayidan mid xaayid ah oo laa tusalli aan tukanahayn wahiya iyadoo muftarishatun jiibsatay bixidaai masjidi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulku haluu ku sujuudayey halka la gudboon masjidka maxalu sujuud baa looga jeeda wa huwa yusali iyadoo rasuulku uu ku tukanayo calaa khumratihi sijaayadiisi idaa sajada markuu sujuudo asaabani waxay taaban iyadoo leedahay bacdu thawbihi marada rasuulka calayh salaatu wasalaam wax kamid ah marka xadiidku wuxuu daliilaya sida kii hore gabadha xaaidka ahay inaana najisatu lcayn ahayn oo haddii qof tukanayo maradiisu ay taabato amaba se dee iyada lafteeduba ay taabato inaan qofkaasi aanu noqonayn qof najaaso baashiray oo gabadha lafteedu dee najaas maaha ee waxaan taabtay wax daahira weeyaan marka xadiidka wuxuu bukhaari raximah llahu tacaala u daliishanayaa gabadha xaa-idkaa inay gabadha nufasaaga ama nifaas kale ay la xukum tahay oo caynteeda ama lafteedu aanay najaasahayn ee daahir ay tahay wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina mxamed